mudaniyaalka golaha shicibka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo kulanku weladii harunta golaha shacabkeena aan sii sharcigeen naafada soomaaliyeed weliba kulanka shir guddoomiye ayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka saadiya yaasiin xaaji samater oo uu isgu heliyo guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee golaha mudane cabdulaahi cumar abshirow guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka xildhibaan xawa sokor cali iyo xildhibaanadan faahfaahiday warbixinta akhriyowka saddexaad ee hindasharyeedka ilaaliyowka xuquuqda naafada qaranka oo lama akhriyow hore hangmari guddiga xuquuqul insaanka haweenka iyo arrimaha bani-aadanimada ee golaha shacabka waxaa sharaf inoo ah in uu idinku soo gudbiyey warbixinta akhrinta saddexaad ee hindisharciyeedka sharciga ilaalada xuquuqda naafada qaranka soomaaliyeed sida waafaqsan qodobka sagaashanaad farqadiisa koowaad ee heer hoosaadka golaha shacabka mudane guddoomiye guddiga warbixinta akhrinta labaad ee hindissharciyeedka golaha shacabka hindissharciyeedka golaha ka hor akhriyey kala fadhigii afaraad kulankiisa toban iyo saddexaad ee qabsoomay soddon iyo kowdii janawari laba kun labaatan iyo afartii guddiga markuu dhegaystay talooyinka iyo soo jeedimaha xildhibaanada ee ka raydhiigtay hinditahan akhrintiisa labaad waxay halkaan idinkugu soo halkan kula wadaageen warbixinta akhrinta saddexaad ee guddiga soo diyaariyey waxayna kala yihiin cutubka koowaad qodobkiisa koowaad magaca sharciga wuxuu ahay sharciga ilaalada ilaalinta xuquuqda naafada soomaaliyeed waxaa lagu bedelay ama lagu soo kordhiyey ereyga ah qaranka waxayna noqotay sharciga ilaalinta xuquuqda naafada qaranka soomaaliyeed cutubka labaad qodobkiisa koow iyo tobnaad farqadiisa labaad sharciga hay-adaha dalka waxaa lagu bedelay sharciga canshuuraha dalka cutubka saddexaad waxaa lagu soo kordhiyey qodob ah qodob ka hadlayo isbeddelka cimilada cutubka afaraad qodobkiisa toban iyo sagaalaad farqadiisa koowaad waxaa lagu soo kordhiyey erey dowladda intaas kuriyadii labaanada golaha shacabka oodan qaadi hindasharyeedka ilaaliyowka xuquuqda naafada qaranka iyo weliba haa ku ogolaatay boqol saddeshan xildhibaan hal xildhibaanyadiidii afar xildhibaanyana ku aamusti sidii ay sheegtay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shicibka saacadiya yaasiin xaaji samater oo natiijada odaynta ka dhawaaqday koorankeena wuxuu ahaa boqol afartan iyo kow waxaa diiday hal xildhibaan waxaa ka aamusay afar boqol iyo soddon iyo shanna way ansixiisay aad iyo aad ayaa mahadsantihiin sidaasuu wuxuu ku yahay ansax qodobka guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka xildhibaan xawa sokor cali iyo wasiirka wasaaradda arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane bashiir maxamed jaamac iyo xildhibaanada golaha shacabka unkumahanagay ansiyowka hindasharyaadkan xildhibaanada sharafta leh iyo guddoonka waa mahadsantihiin waa idinkaga mahad celinayaa maadaama idinka aad taageerteen mise aada u ansixiseen naafada qaranka soomaaliyeed sharcigooda in muddo ay kusoo taamayeen annakana aada ugu faraxsannahay ka guddi ahaan idinkana waa mahadsantihiin marwo guddoomiye mudanayaal iyo marwoyn waxaa sharaf ii ah inaan markii ugu horreysay oon xilkaan qabto idinsoo hor istaago maantay iyo intaan xildhibaanka noqdayba anoo idinkaga mahad celinaya boqolkiiba boqol waajibka qaran ee culus ee aada maanta gudateen oo ah inaynu sharci u samayno naafada qaranka soomaaliyeed mudanaale marwoyn caalamka maantay naafada ka jirtaa waxaa lagu tilmaamaa boqolkiiba shan iyo toban soomaaliyana waxaa lagu tilmaamaa dalalka ugu naafada badan waynu ognahay dal dhibaato iyo dagaal muddo dheer ku soo jiray sharciga maanta aad ansixiseen wuxuu furo u noqon doonaa xuquuqdooda iyo helitaanka waxay naga mudan yihiin inka dambeyntii xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo weliba lanqiibey akhrinta saddexaad hindasharyeedka xeerka shaqada soomaaliya